agaasimaha guudaha socdaalka jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mustafshir cali dhuxur ee fanayn dheeraada ka bixiyey horumarka adeegyada casriga ee hay-addu soo kordhisay muddadii lix bilood u dambeysay wuxuu xuseen hay-addu ay dadaal badan gelisay horumarinta adeegyada ay bixiso si loo dardaji loo tayayo haban loo aamino adeegyada bixinta baasaboorka fiisayaasha adeegyada kale ee la xiriira socdaalka jinsiyadaha wuxuu sidoo kale tilmaamay in la keenay qalab casriya oo fududanaya shaqada lana hirgeliyey nidaam elektroniga oo casri oo lagu maamulo xogta muwaadiniinta socdaalka jinsiyadaha ka shaqeeya mustaf shaacaal dhuxule waayo carab ku adkeeyey in isbedeladan ay qayb ka yihiin qorshayaasha ballaaran ee dowladda federaalk soomaaliya ugu jirto dhismaha hay-ad dowladeed oo wax wadatar u leh islamarkaana la jaan qaadaysa nidaamyada caalamiga ee adduunka ka shaqeeya kowdii janawari waxaan joojina waxa la yidhi wax ka beddelka waxaan fududayna keliya xarfaha sida mucallin iyo shiiq iyo hal xaraf laga beddelaa oo kale iyo wixii hal sana laba sana ku eg laakiin waa ogahay in caqabada fara badan dadka soomaalida ay ka haystaan safarka waxaan ku dhiirana laakiin wax ka beddelkii waxaa kaloon samaynaa toddobaatanka janawari for the first time taarikhda soomaalida waxaan ku biirnay interpol oona heshiis la saxiixna wada shaqayn taasoo noo suurto gashay inaan wojliistigii ama dadka liisas ku jiro runtii inay nala wadaagaan sidoo kale waxaan saxiixnay heshiis sita kaasoo wasaaradda transportka ee saxiixday annaguna nagala raba inaan runtii bassenger informationka ama dadka safraya in advance inaan u helno informationkooda dad dalka baxaya ama soo gelaya waxaa kaloo waxaan saxiixnay oo aan heshiis la galna dowladda maraykanka kaasoo noo suurtogeliya barnaamijka bice systemka inaan ayadan aan hirgelino kaasoo u baahan warbixin dheeraad aan ka dhiibno waxaa kaloon hirgelinay xafiiska f d u aan dib u furnay fraud detection unitka kaasoo lagu ogaanayo baasaboorrada iyo fiisooyinka bugta ah oo lagu safrayo oo aan uga hortegayno wacyigelin kaloo fara badanna waan samayna oo aan ganacsatada soomaaliyeed la samaynay culamaauddiinka waxgaradka bulshada rayidka shaqooyin fara badan oo lasoo koobi karnaa runtii aan qabannay waxaa kaloo waxaan ka qabannay tahriibayaasha oo aan laba boqoloo keys ka badan aan ilaa hadda gacanta ku hayno oo aan la wadaagayna heedaha kuleh maaragtay shaqada ku leh arrimahaas oo dhan waxaa waa noo suurto galeen kuwo kaloo fara badanoo runtii waa sugaynaa haddii laara insha allah hay-adda socdaalka jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ku howlan sidii loo hormari laha adeegaasha ay bixiso taasoo qayb ka qaadaalada ay xukuumadda iyo sidoo kale dowladda federaalkn ugu jiraan sidii loo hormari lahay kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta adeegyada kale ee bulshada soomaaliyeed loo hayo